bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh رb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa التirmidiyu raximah اllah taعalى baabu ma jaءa man xaja أw اctamara falyakun aakhiru cahdihi bاlbeyt halkaas sooma jeedo kaas ma akrinayna ayb tarjamadan marka xoogaa wax yar waxaan ka tegay baabu maa jaa man xaja aw ictamar ayuu yidhi falyakun aakhiru cahdihi bilbeyt tarjamadiisa marka waxaa ka muuqanaya dawaafulwadaaca inuunan gaar u ahayn xajka ee xataa qofka markuu cumro sameeyo maka inuunan ka tegin ilaa uu ahaado inuu dawaaf sameeyo maahan tarjamada marka sidaasuu ka dhigtay falyakun aakhiru cahdihi bilbeyt xadiidka uu keenayna man xaja hada albeyta aw ictamar ayaa ku jirtay laakiin xadiidka waxaa ku jiray xajaaj bnu artaah oo isaga marka daciif ah mudallis ahaa iyo cabdiraxmaan ibn lbaylamani oo isagana daciif ah marka tarjamada xadiidkeeda waa keenay laakiin xadiidku waa daciif waxaana loo badan yahay acmaasha dawaafulwadaaca wuxuu ka mid yahay acmaalu lxaj ee ka mid maaha acmaasha cumrada markaa qofka hadduu cumraysto cumradiisa dhammaysto waa iska soo tegi karaa laakiin dawaafulwadaacu xajka haddii uu qofku xajka dhammaysto aafaaqina uu yahay ee uu soo qof maka degan ama degaya uunan ahayn waa inuunan maka ka tegin isaga oo aan samaynin dawaafulwadaac ayb walidaalika waajibaadka xajkaa lagu daraa dawaafulwadaaca bacdi alculamaa oo qabaanna waa jiraan xataa cumrada in loo sameeyo dawaafulwadaac tarjamadiisu marka macnahaasaa ku jiro laakiin xadiidka dacfi baa ku sugan xajaaj ibnu artaah iyo cabdiraxmaan ilbaylamani ayaa ku jiraan ibn lbaylamani qaala baabu maa jaءa ana alqaarina yatuufu طawaafa waaxida baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid ana alqaarina qaarinku yatuufu wou dawaafayaa dawaafan waaxidan hal dawaaf ayuu dawaafayaa dawaafkaas marka waa kee dawaafka oo kacbada la dawaafayo inuu yahay waa suuragal sacyigana waa suuragal marka qaarinku hal dawaaf buu sameynayaa iyo hal sacyi halkaas dawaaf iyo halkaas sacyi ayaa waxay ugu filan tahay xajkiisii iyo cumradiisa labadaba leanna qaarinku waxaan xaqiiqadiisa kusoo sheegnay marka uu gaaro miiqaadka waxa uu xiranaya inay tahay xaj iyo cumro wada jiraan labeyka xajatan wa cumratan markuu sidaas iskugu daro hal dawaafna uu sameeyo dawaaful ifaadihi ayaa u noqonaya dawaafu lxaji iyo dawaafu lcumra sacyiga uu sameeyaana u noqonayo sacyu lxaji iyo sacyu lcumra ayb tarjamada marka macnaheedu saas laakiin nebiga isaga meeqa dawaafuu sameeyey laba dawaafuu sameeyey laba dawaaf buu sameeyey laakiin dawaafkiisii hore waa bimathaabati taxiya unbau iska ahaa waa dawaafulquduum laakiin dawaafka cumrada iyo xajka waa kii uu maalintii tobnaad sameeyeen dayb ee dawaafkaas hore ha tirinin midkaas hore waa dawaafulquduum lowlaaba qofka uu maka iyaba ku leexanin intuu soo xirto xajkii iyo cumradii isku daro si toosa uun carafaad u aado carafaad uu kasoo gadoomo musdelifo baryo subaxa tobnaad dhagaxa tuurto naxri hadyigii uu sameeyo timihii xiiro beytka yimaado hal dawaafuu sameynaa iyo hal sacyi dawaafkaas maana labadaba u gelaaya booskiisa caa-isha waatuu ku yidhi dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna safa waalmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki tarjamada marka macnaha saas waa ha ku qaldamin marka inuu nebigu dawaafulquduum sameeyey dawaafulquduumku xaj iyo cumro midna ma xisaabna asaga waa iska taxiya lilbeyt weeyaan ayb marka nebiga amaa xagga dawaafka kaas waayo sacyiga laakiin ma markuu dawaafay dawaafulquduumka markuu soo galay sacyi buu sameeyey kadibna xajkuu sugay maalinkii tobnaad nebiga waa dawaafay ma sacyinin laakiin sacyigiisii hore ayaa cumradii iyo xajkii labadaba kaasa u ah ayib qofka marka qaarinka iyo mufridka mufridka laftirkiisa sacyigiisii hore ayaa dabcan xajkiisa u sacyi ah ku celin maayo maalinta tobnaad maalinta tobnaad waa imaana hadduu hore u saciyey markuu yimid dawaaf unbuu samaynayaa bis sacyigii hore iyo dawaafkan baa xajkiisii u ah dawaaf iyo sacyi cumradana asagu markuu xajka dhameeyo ayuuba cumro aadaa asaga oo cumradiisa dambe sacyi iyo dawaaf waa ka rabtaa mutamaticaa soo haray ninka mutamatica isaga laba dawaaf iyo laba sacyi baa laga rabaa leanna isaga dawaafkiisii hore cumrada iska leh leanna mutamaticu xaqiiqadiisu waa cumrow soo xirana beytkiibuu imaanayaa marka beytkaas uu yimaado dawaafka uu samaynayo waa dawaaf cumradiisa rukni u ah marka uu xajka xirtana ee uu carafaad iyo dhulkaas soo marana ee uu yimaadana dawaafaa laga rabaa waa dawaaful ifaada sacyi labaadna waa laga rabaa isaga leanna sacyigiisii hore cumradii baa qaadatay sacyi labaad baa laga rabaa masaladaas marka ibnu taymiya xooga ah waa looga xoog badan yahay ibnu taymiya isaga mansabkiisa wuxuu yidhaahdaa qofka mutamatica walaa qaarinka sacyi labaad ku celin maayuu dhahaa laakiin mutamaticu inuu ku xadiidkii jaabir laguma sheegin buuna dhahayaa laakiin xadiidka caa-ishay ku caddahay oo ay tiri bukhaariyi keyrkiis ay warinayaan ama aladiina ahaluu bilxaji waalcumrati kuwii xajkii cumrada xirtay ee saciyey falam yascaw bayna asafa waalmarwa amaa kuwii iyaga cumradii ku xalaaloobay mar labaad bay saciyeen bay tiri marka binnasi baa masaladaas marka caa-isha ay u tilmaantay xadiidkeeda oo ugu jiraa marka meeshaasna markaa waa sidaas qaala xadaana bnu abi cumar whuwa mxamed bnu yaxya alcadaniyu qala xadaana abu mucaawiya wahuwa mxamed bnu khaasim adariir can اlxajaaj can abi الzubayr can jaabirin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qarana alxaja wاlcumrata xajkii cumradii buu isku xiray fadaafa lahumaa dawaafa waaxida hal dawaaf buu u sameeyey qaala wafi lbaabi can ibni cumar wabni cabaas qala xadiidu jaabirin xadiidu xasan wاlcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi sidan weeyaan camalka min asxaabi الnabiy sal ا l slam iyo wagayrihim ah qaaluu waxay yidhaahdeen alqaarinu yatuufu dawaafa waaxida qaarinku hal dawaaf ou dawaafaya wahuwa qowlu shaaficiyi waaxmada waisxaaq wa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen min asxaabi الnabiy sal ا l slam iyo wagayrihim yatuufu dawaafayni qaarinku laba dawaaf buu samaynayaa wayascaa sacyayni laba sacyina waa sacyinayaa wa huwa qowlu thawriyi wa ahli lkuufa sufyaanu thawri iyo ahlulkuufa qowlkooda waayo kaasna qaala xadaanaa khallaad bnu aslam albaqdaadiyu wa huwa khallaad bnu aslam asafaar abu bakr hiqat rawaa lahu الtirmidiyu wالnasaa-iyu qaala xadaana cabdاlcaزiiz bni muxamed wahuwa daraawardiyu can cubayd اllaahi bni cumar can naaficin can ibni cumar qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam man axrama biاlxaji wاlcumrati qofkii xaj iyo cumro xirto ajza'ahu waxaa u gudayo dawaafun waaxidun hal dawaaf iyo wa sacyun waaxidun hal sacyo oo minhumaa labadooda xataa yaxilla minhumaa jamiican ilaa uu labadoodaba ka xalaaloobo hal mar buu ka xalaaloobaya labadaba qaala hada xadiidun xasanun gariibun saxiix waqad rawaahu gayru waaxidin can cubayd illaahi bni cumar ayay ka wariyeen walam yarfacuuhu mana aynan rafcinine waqafuu cala bni cumar wahuwa asaxu mowquufnimadaana asaxsan yani waxuu ka wadaa daraawardi waa rafciye xadiidka keyrkiisna way waqfiyeen waqfiguuna rajaxay dabcan ayib oo marfuucnimada xadiidka inuu la rafciyo waxaa la gooni noqday cabdulcasiiz adaraawardi muslimna xadiidka waa wariyey min dariiqin aakhara saxiixin mawquufan isagoo weliba ah cala bni cumar ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku yidhi lam yarfachu axadu can cubaydillaahi ayru dagayra daraawardiy daraawardi cidaan ahayn maynan rafcinin ayb wa kullu man rawaahu canhu gayruhu qof kastoo xadiidka wariyo hayrkiis ah oo cubaydullaahi ka wariyey awqafahu cala bni cumar kahradaa lagu rajaxay marka ayb qaala baabu maa jaءa ana mukha almuhaajiri bimakata bacda asadri baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid ana mukha almuhaajiri muhaajirka qofka muhaajirka nagaadidiisa uu ku nagaanaya bimakata maka bacda sadri bacda sadri marka wuxuu ka wadaa marka xajka laga baxo laga dhammaado acmaashii xajka marka laga fulo nagaadida uu nagaanayo maka ku nagaanaya intay noqone macnaha muhaajir marka markuu yidhi de wuxuu ka wadaa dadkii maka ka baxay oo ka hijrooday inta aynan noqonin daar islaam ee nebiga madiine ugu ugu tegay dadkaa marka looma ogolayn ayaga inay maka sii joogaan markay acmaasha ka dhammaystaan saddex beri ka badan inay joogaan looma ogolayn masaladaasuu rabaa marka inuu ka hadlo heyrkiis laakiin heyrkood laakiin waa joogi karaa marka masaladaas ma waxay ku khaas tahay muhaajiriinta oo qisadaas maka keliya miyay ku gaar tahay mase qofka meel allaale meeshuu ilaahay dartii uga tago uga hijroodo inuu degaan ugu laabtaa waa ka xaaraam labada ixtimaalba aimadu waa sheegeen ibnu xajarna wuxuu ku baxdiyey meelaha fadaa'il saxaaba manaaqib lmuhaajiriin iyo markuu ka hadlayo meelahaas ku baxdiyey qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa axmed bnu maniic huwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can cabdiraxmaan bni xumayd waa cabdiraxmaan bni xumayd bni cabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan bni cawf u galaa wa huwa hiqat rawaa lahu asxaabu lkutub sita anahu samica saa'iba bna yaziid can alcalaa'i bni alxadramiy yacni marfuucan uu kor yeelay qaala wuxuu yidhi yamkuhu lmuhaajiru muhaajirku waa nagaanayaa bacda qadaa'i nusukihi acmaashiisu mar gudashadeeda kadib bimakata makuu ku nagaanayaa alaaan saddex beri saddex buu ku nagaan karaa meeshaas marka shaafici iyo imaam axmed waxay ka qaateen saddex maalmood qofku inuusan muqiim ku noqon karin oo mar haddii nebigu muqiimnimadaa loo diiday ayaga aliqaamatu bimaka waay waxa loo diidayo iqaamadii maxaa lagu xadiday marka saddex beri wixii saddex beri ka badan marka muqiimu noqonayaa waay qofka walidaalika masalada halkan ay ka fahmeen waxay ku saleeyeen marka qofku hadduu isagoo musaafir ahaa haddii uu meel niyeysto inuu joogo wax ka badan saddex maalin ka bilow afar maalinta afaraad ka bilow gelidda iyo bixidda ka saar afa maalinta afaraad marba haddii uu og yahay inuu meeshaa ku nagaanayo ninkaasi muqiim maahane sideedaba salaada markuu galo uu nagaadaba ha gaabiyo yani ma ahan saddex beri buu gaabinaa kadib uu dhammaystirayaa ma aha mar hadduuba niyeysan yahay inuu afar maalin iyo ka badan meeshaas fadhinayo joogayo marka horeba musaafir ma ahan waa muqiim oo qofkaasi marka wuxuu noqonayaa inuu uun salaaddii marka waa taam yeelaya markuu galaba waa iska taam yeelaya xadiidkaanay marka ka qaateen imaam axmed iyo imaamu shaafici labadaba qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri hada اlwajhi wajkan wax ka badan ayaa la wariyey bi hada اlisnaadi baa lagu wariyey marfuucan isago cumarna markii uu ka raray nimankii mushrikiinta waxaan ujeedaa jasiirat alcarab yahuudda iyo markuu ka raray iyo nasaarada iyo wuxuu goostay saddex maalmood hadday u imaanayaan risaalo ayagoo wado iyo tijaaro iyo wax lamida hadday imaadaan saddex maalin ka badan inaynan joogin leanna wixii saddex ka badan muqiimiinay noqonayaan saas uu fahmay isagan ayb qaala baabu maa jaa maa yaquulu cinda alqufuuli min alxaji waalcumra baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid maa yaquulu wuxuu dhahayo qofka cinda alqufuuli noqo noqoshada min alxaji laga noqdo waalcumrati iyo cumra cumrada iyo xajka markuu ka laabanaya muxuu dhahayaa qaala xadaanaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala akhbaranaa ismaaciil bnu ibraahim wahuwa bnu culaya can ayuba wahuwa ayubu bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can naaficin can ibni cumara qaal kana nabiyu sal ll ly slam idaa qafala nebigu wuxuu ahaa hadduu soo laabto min gaswatin gaswa ow xajin ama xaj ow cumratin ama cumro facalaa ou koro markaa uu ka kor noqdo facalaa fadfadan meel marka adag oo sarrayso fadfad waa almakaanu aladii fiihi irtifaacun waqilad waa meesha sarrayso adagna min alardi oo dhulka ah ow amase sharafan taag kabara waa kibaaranaya halaatan saddex jeer uma qaala wuxuu dhahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir aayibuuna waa ismu faacilin oo markaa ka yimid min aaba ay rajacahu ayb ayb aaba yauubu awban fa huwa aayibun marka aayibuuna waxay ka dhigan tahay naxnu annaga aayibuuna raajicuuna kuwa noqonayaan nahay min asafari safarka kasoo noqonayo bisuhuulatin si fudud kuwa safarkii uga soo noqday ayaan nahay taa'ibuuna kuwa ilaahay usoo noqonayaan nahay caabiduuna rabbi caabudayaan saa'ixuuna soconayaan marka maxay u soconayaanna waxaan waxa aan rabnaan u soconayna waxaan jecel nahay kuwa u soconayaan nahay oo gurigoodii iyo u jeedaan markaas lirabbina xaamiduun xaamiduuna kuwa ammaanayaan nahay lirabbina rabbigeen sadaqa allahu wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdah bukhaari iyo muslim ba xadiidka waa wariyeen waxaana laga qaadanayaa de waxaa qofka uu dhahaya marka uu safar kasoo noqonayo weliba ghaswo iyo xaj iyo cumro iyo markuu kasoo noqonayo ducadiisa marka tanaa ka mida ayb takbiirta iyana waa isu munaasab meeshaas kore oo la koraayo la fuulayo culammadu waxay yidhaahdaan qofku markuu meel fuulo waxaa gelayso dhulkii ama makhluuqii qeyb ka mida buu ka sara mara xis xis ahaan xisan waa inuu marka xusuustaa isaga laftiisa inuu rabbigiin rabbi inuu ka sarreeyo sarrayntaa isaga markaana aynan ku ridin kibir marka rabbi weynaantiisu xusuusana allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu dhahaya qaala w fi lbaabi can ilbara can anasi wajaabir qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi lmuxrimi yamuutu fii ixraamihi muxrimka ku dhimanayo ixraamkiisa wuxuu ku yimid isagoo ixraamkii ku jiro ayuu dhimanayaa qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can cmr bni dinaar can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaal kunaa maca nabiyi sal l slam nabigan la jirnay fii safarin safar dhexdiis fara'aa rajula nin ayuu arkay saqata can baciirihi ratigiisa ka dhacay fa wuqisa luquntaa laga jebiyey ibnulaiir wuxuu leeyahay nihaaya fii gariibi اlxadiid alwaqsu kasru lcunuq qofka markay qoorta isku jabto ka jabto famaata waa dhintay wahuwa muxrimun isagoo xarman faqaala rasuulu llahi sal ly slam igsiluuhu bimaa'in wa sidrin dhaqa yacnii yacni dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqayo wa sidrin geedka gobka caleemihiisa wa kafinuuhu fii thawbayhi labadiisa marana ku karfaniya walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolina fainahu yubcahu yowma alqiyaamati waa lasoo bixinayaa qiyaamaha yuhillu isagoo xajkii iyo cumradii ama talbiyadii ku qaylinaya ow yulabbii ama isagoo talbiyeysanaya qaala hada xadiidun xasanun saxiix wahuwa qowlu sufyaan athawriy washaaficiyi waaxmeda waisxaaq maxay qabaan marka iyaga ninka hadduu dhinto isaga oo aan ixraamka ka xalaaloobin sidaas uu yahay baa lagu waa la dhaqayaa waa la karfaninayaa labadiisa maro laakiin madaxa laga dabooli maayo maxaa yeelay ixraamkii baa sii socdo ixraamka ayaa sii socdo jumladan dambaana cillo ah fa'da maadaama la geliyey tadullu cala alcilliyati ayb waxa aan madaxiisa loo dabooleynin sababtu waxay tahay weli xajkii baa u socdo qiyaamuhaasoo talbiyeysanayuu soo baxaya binaan calaa dalika marka laga xajin maayo qofkaas leanna xajkiisii waaba u socdaaba laga xajin maayo isagoo kalena ayib waxaana ka duwan xukunkan isagu markuu xalaaloobo kadib hadduu dhinto isagu da waa markaas caadi qof caadi ah baa loo dhaqayaa madaxiina waa loo daboolaya leanna waa ka baxay ixraamka ayib masaladan marka waxaan qabin xanafiyada iyo maalikiyada oo iyagu markaa waxay leeyihiin maya qofka muxrimkaa hadduu fii xaalati alixraam dhinto wax kusii joogto noqonayaa ma leh oo mowdku wuxuu jarayaa bay leeyihiin camalkan idaa maata alinsaanu inqaaca camaluhu ilaa min halaatin ayna kaansanayn marka ma keenayso xadiidkaas marka de qofkii dhintay camal dambe ma sameynayo wa kiisii hore laakiin kama warramayo ma go-ayo dabcan isaga oo ninka shahiidkaaba waa kii nabiga sal ll ly slam uu yidhi qiyaamaha waa lasoo bixinayaa isagoo dhiigu ou ka burqanayo allawnu lawnu dami wariixu riixu lmisk wa qaala bacdu ahli lcilmi idaa maata almuxrimu muxrimku hadduu dhinto inqataca ixraamuhu waa go-ayaa wa yusnacu bihi waxaa lagu sameynayaa maa yusnacu bigayri lmuxrim muxrimka qofka aan ahayn waxa lagu sameeyo si caadi baa loo duugaya oo loo maamulaya ayb waxaa la yaable marka xanafiyada iyo maalikiyada wejiga iyo in la daboolo ma ogola oo waxay leeyihin walaa tukhamiruu wajhahu xadiidkaasay keenayaan takhmiirulwajhi marka waa diidayaan waxayna xujaysanayaan xadiidkan istidaa- oo marka la joogo ixraamka qofka muxrimkaa madaxa inuu daboosho waa ka xaaraam wejigana ma daboolan karay dheheen ninka oo wejigiisii wax ka mida iyo inuu daboolo lama ogola xadiidkanay soo qabsadeen xadiidkan marka dalaaladiisaanna ma ogola marka jumhuurku marka waxay xujo uga dhigeen iyaga marka qofka xadiidkii qisada ay xujaysanayaanba ixraamkeedu inuu sii soconayo ma ogola marka qofkii noolaa see xujo ugu noqonay qaala baabu maa jaa-a ana almuxrima qofka muxrimkaa yashtakii xanuunsanayo caynahu ishiisa ka sheeganayo fayadmiduhaa ku daboolaya markaa bisabiri sabir sabirku waa sibirka ishuu ka xanuunsanayaa markaasuu sibir saarsaaraya siday noqonaysaa marka taas ibnulatiir wuxuu yidhi wa aslu samdi ashaddu luqatan marka aslu samdi waa xiridda ayb yuqaalu waxaa la yidhaha sam samada ra'sahu madaxiisii buu xiray ay shaddahu ayb idaa shaddahu bidimaad ayb daawada marka meesha la saarana sidaas oo kalea la yidhaahdaa walow yaanan ba lagu xirin markaa qofku inuu ishi sibir iska saaro muxrimka qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can ayuba bni muusa can nubayh bni wahbin wa huwa alcabdariyu nubayh bni wahbin alcabdariyu nisbadaas marka maxay tahay cabdudaar cabdi iyo daar baa nisbadii laga keenay marka maxaa la yidhaahdaa luqada waxaas naxti baa la naxti baa lagu sameeyey cabdud cabdari xawqala xawqaladii marka waxay waxaa laga keenay laa xawla walaa quwata ilaa billahi yaa isim laga sameeyey naxtiyaa sarfi ayb ayb can nubayhi bni wahbin ana cumara bna cubayd illaahi bni macmar ishtakaa caynayhi labadiis indhooduu ka sheegtay ka xanuunsaday huwa muxrimun isagoo xarman fasa'ala abana bna cuhmaan ayuu su-aalay faqaala wuxuu ku yidhi idmidhumaa saar bisabiri sabir ku daboolo sibir saar fa inii samictu cuhmaana bna cafaan baan maqlay yadkuruhu isagoo ka sheegayo can rasuuli illaahi sala ll ly slam yaquulu dhahayo idmidhumaa bisabir qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix muslim baaba wariyey xadiidka qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi laa yarawna uma arkaan ba'san wax dhiba an yatadaawa almuxrimu inuu isku daaweeyo muxrimku bidawaa'in daawo maa lam yakun fiihi tiibun haddii barafuun aynan lahayn daawada marka xadiidkan wuxuu u yahay asal qofka muxrimkaa waa isdaaweyn karaa daawo ismarin karaa bamaato ismarin karaa laakiin waa inaynan diib iyo udug iyo barafuun inaynan caraf barafuun inaanay lahayn qaala baabu maa jaءa fi lmuxrimi yaxliqu ra'sahu fi ixraamihi ma calayhi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabyahe jaa-a ku yimid fi lmuxrimi muxrimka yaxliqu xiiraya ra'sahu madaxiisa fii ixraamihi ixraamkiisa dhexdiisa maa calayhi maxaa korkiisa ah oo laga raba qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can ayuba aلsakhtiyaaniy wabni abi najiix wxumaydin اlأcraj wcabdilkariim wahuwa اljazariy can mujaahidin can cabdiraxmaan bni abi layla can kacb bni cujra ana nabiya sal ll ly slam nabiga mara bihi uu soo maray wahuwa bilxudaybiyati isagoo joogo qabla an yadkula makata intuunan maka gelin wahuwa muxrimun isagoo muxrim ayuu soo maray wa huwa yuuqidu isagoo shidayo taxta qidirin dheri hoostiisa isagoo dab ka shidayo waalqamlu injirtuna yatahaafatu calaa wajhihi wejigiisa ay ku daadaadanayso ku qubanayso faqaala wuxuu ku yidhi atu'diika hawaamuka cayayaankaadan maku dhibaya haadihi tan faqaala nacam haabu faqaala wuxuu yidhi xliq xeer wa adcim faraqan dembiil yacni quudi bayna sittati masaakiin lix miskiin dhexdood yani markaa lix miskiin waalfaraqa faraquna waalfaraqu halaathatu aaso waa saddex suus saddex suusoo marka lix miskiin loo qaybinayo kiiba meequu helayaa nisfu saac aw amase sum soon halaathata ayaamin saddex maalin awin suk nasiikatan ama gowrac yacni neef qaala bnu abi najiix aw idbax shaatan marka intaan marka khiyaar uu leeyahay miduu doonu ka dooran karaa ayb aayadduna saas oo kale u khiyaar gelisa ayb faman kaana minkum mariida aw bihi adan min ra'sihi fafidyat min siyaamin aw sadaqati aw nusuk qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi sal ll ly slam iyo wagayrihim ana almuxrima muxrimku idaa xalaqa hadduu xiiro xiirto ow labisa ama ou labisto min ahiyaabi dharka maa laa yanbagii lahu waxaan u habboonayn an yalbasa fii ixraamihi inuu ku labisto ow tadayaba ama ou isbarafuumiyo facalayhi lkafaaratu baa korkiisa ah bimili maa ruwiya can الnabiyi sal ll ly slam laakiin tinxiiridda iyo waa kala duwan tahay iyo diibka barafuunka iyo dharka iyo tinta xiirideeda waa kala duwan tahay leanna barafuunka iyo dharka waa min baabi ziina wa tarafuh tinta xiirideedana waa itlaaf waxay ku kala duwan yihiin marka fidyada qofku markuu hilmaamo ama uu jaahil ka yahay oo muxaramaatu lixraamku aada ku dhacday hadduu yahay itlaaf jaahil adoo ka ah amase adiga oo hilmaansan ayaa tin iska xiirtay ciddi baad goysay ugaar ayaad ugaaratay jaahilaadna ka tahay jahligaasi dee dembigii baa lagaa rafcina laakiin fidyadii waa kugu waajibtay laakiin diib iyo barafuunaad marsatay dharaa gashatay jaahilaadna ka tahay markaas unbaad siibaysaa waana wadanaysaa xadiidkii yacla bnu umaya waa soo marnay jubbadda ayb marka labada shaafici wuu kala duwaa midna jahligiisu waa macduur oo fidyadiina waa ka dhacaysaa midna jahligiisa waa macduur lirafci اlimi laakiin fidyadii ma dhicin waa wixii itlaaf ku saabsan qaala baabu maa jaa fi ruksati ruksada wixii ku yimid lirucaati loo rugseeyey kuwa qowsaarada xoolaha raacayo an yarmuu inay tuurtaan yowman maalin wayadacuu yowman maalinna ay ka tagaan tarjamadan waaan ka waxaa laga qaadanayaa laba shayba waa laga qaadanaya ramyuljimaar waajib inay tahay laanna mar haddii rukso la sheegay dadka aan ruksadan la siinin iyaga waa laga rabaa ma isku tuuran karaan waa inay waqtigeeda ku tuurtaan shayga labaadoo laga qaadanaa tarjamada waxay tahay mabiitu minan in mina la baryaana waa waajib leanna haddii laga rugseeyey dadkan xool xoololeyda iyo cabaas oo isagana siqaayada iyo darteed loo rugseeyey dadkaas aan daruurada lahayn iyaga inay baryaan waajibay ku tahay qala xadaثna بن abi cmr qala xadaثna sufyaan بن cuyayna can cabdالlahi bn abi bakr bn mحamed bn cmr bn xaزm can abihi can abilbadax bni cadiy ayuu yii abulbadax bnu caasim bni cadiy waa weeyaan magaciisa albalawiyu xaliifu lansaar hiqat rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca can abiihi aabihina caasim bnu cadiy ayaa la yidhaha saxaabiyu ana nabiya sal l slam nabiga arkhasa lirucaati kuwa xoolaha raaca wuxuu u ruqseeyey an yarmuu yowman maalin inay tuurtaan wayadacuu yowman maalinna ay ka tagaan waxay samaynayaan marka maalin bay bay tuuranayaan maalinay ka tegayaan maalinta dambey imaanayaan shalay iyo maantay isku tuuranayaan ayb iyaga marka xoogaa loo fududeeyey maalintaas ama maalinta dambe inay tahayna waa suuragal maalinta hore inay labada berri iyo maanta isku tuurtaanna waa yeeli karaan ayb qaala haakada rawaa ibnu cuyayna ibnu cuyayna sidan buu wariyo abu wuxuu yihi can abilbadaax bni cadiy warawaa malik bnu anas can cabdillaahi bni abi bakrin can abiihi can abilbadaax bni caasim bni cadiy ayuu yihi can abiihi wa riwaayatu malikin asaxu khilaafku muxuu yahay abulbadaax aabbihiisu ibnu cuyaynana wuxuu yihi abulbadaax ibnu cadiy awowgo u nisbeeyey maaligna wuxuu yihi abulbadaax ibni caasim ibni cadiy taasaana toosan qaala waqad rakhasa qowmun min ahli lcilmi waxay ruqsayeen lirucaati an yarmuu yowman maalin inay tuurtaan wayadacuu yowmanna ay ka tagaan wahuwa qowlu shaaficiyi meeshaas marka xoololeyda keliya maaha waxaa looga qiyaas qaatay qof kasta oo uu maal ka dayacmaayo leanna oo nimankan xoolaha raaca iyaga maxaa loogu ruqseeyey inaynan xoolaha ka dayacmin wey ninkii marka maal iyo wax meel uga dayacan yihiinna wax ka qaabilana uunan haysanin waa isku tuuran karaa isagana licadami lfaariq maxaa yeele faariq ma jiro kala saaraya isaga raacinimadu cilo hadda iyada maahan oo wasfi isaga keligiis xugun lagu salayn kara ma aha qaala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal qaala xadaana cabdالrazaq wahuwa bnu hamaam aلصancaaniyu qaala akhbarana malik bnu anas qala xadaanii cabdالlahi bnu abi bakri can abihi can abi اlbadaax bni caasim bni cadiy riwaayada malik waatan can abihi qaala rakhasa rasuulu llahi sal l slam liricaa'i libili kuwa geela raaco u ruqseeyey fi lbaytuutati baryidda dhexdeeda ayuu u ruqseeyey marka baytuutada marka waa maxay baryidda mina la baryaayo isaga mina ma baryi karo rakhasadan marka waxaa laga fahmay hayruhum inay casiimo ku tahay ayb waa waajib marka mabiitu minan marka inuu waajib yahaa laga qaatay qofkii aan sidan ahayn an yarmuu inay tuurtaan yowma naxri maalinta dhundhowga waa maalinta tobnaad uma yajmacuu waxay kulminayaan ramya yowmayni laba maalin ramyigood ayay kulminayaan bacda yowmi naxri yowmu naxri kadib fayarmuunahu fii axadihimaa labada maalin middood bay isku tuuranayaan laba maalin yacni ma labada maalin oo yowmu naxriga ka dambayso hal maalin bay waxay tuuranayaan laba maalin dhagaxdood ma fahmaysaan ama waxay noqon kartaa maanta iyo berri maalan maalinta kow iyo tobnaad tobnaad waa tuurteen kow iyo tobnaadkii bay imaadeen maalintaas kow iyo tobanka iyo berritoo laba iyo tobanka isku tuuranayo berrida waa maqan yihiin marka amase inay marka gadaal u dhigtaan oo maalinta dambe oo laba iyo tobankii intay imaadaan kow iyo tobankii iyo laba iyo tobankii inay isku tuurtaan taasuu shaki ka muujin doona qaala maalikun maalik wuxuu yidhi danantu waxaan maleeyey qaala maalikun maalik wuxuu yidhi danantuda marka wax dhahayo danantu waxaan maleeyey anahu qaala cabdullaahi bnu abi bakar inuu yidhi fi lwali minhumaa maalinta hore labada maalin maalinta hore ayb yay tuurayaan marka labiiyo toban waa maqan yihiin uma yarmuuna yowma annafri maalinta saddexiyo tobnaad bay haddana imaanaya waa tuuranaya qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix wa huwa asaxu min xadiidi bni cuyaynata can cabdillaahi bni abi bakrin waa xagga magaca un bis baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaana cabdulwaariث bni cabdisamd bni cabdilwaariث qaala xadaana abi wahuwa cabdisamd bni cabdilwaariث bni saciid atanuuri qaala xadaana saliim bnu xayaan saliim waa bifatxi siin wa huwa saliim bnu xayaan alhudaliyu albasriyu hiqat rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qaala samictu marwan alasfar marwan alasfar huwa abu khalaf albasriyu ayb magaca abihiis waxaa la yidhaha khaaqaan wa qiila salim hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wa muslim wa abu dawuud watirmidiy can anas bni maliki ana caliya qadima calaa rasuuli lahi sal l slam nebigu uu soo galay min alyaman buu ayuu kaga soo galay faqaala wuxuu yidhi bima ahlalta caliyow maxaad soo xiratay qaala wuxuu yidhi ahlaltu waxaan xirtay bimaa ahalla bihi rasuulu llahi sal l slam wixii nebigu xirtaan xirtay isaga wixii nebigu uu xirtay miyuu ogaa marka ma oga ee waxaa weeyaan ixraamkiibuu ibhaamiyey oo wuxuu yidhi allah yani labayka bima labaa bihi rasuuluka sal alla ly slam waxaan ku dhawaaqay oon xirtay wixii nebigaagu xirtay waa ibhaam ma oga isaga mid uu yahay qaala wuxuu yidhi lowlaa ana macii hadiyan markaa nebigu wuxuu ka soo qaaday inuu isaga la mid yahay lowlaa ana macii hadiyan haddii lala yahay in hadyi xoole aan wado la axlaltu waa iska xalaaloobi lahay cumraan ka dhigi lahaa marka adigana ma xalaaloobaysid waayo sida anigaba aanan u xalaal aha noqonaynin isaga calina xooloo waday dabcan cali iyo abuu muusa baa isla yimid abuu muusa isaga xoolo ma wadin isagana wixii nebiga xirtay uu soo xirtay abuu muusa marka waa laga bedelay waxaa loo bedelay cumro xajkiisa maadaama xoolo uunan wadin calina maadaama uu xoolo waday ixraamkiibuu ku baaqi noqday ayb marka xadiidka waxaa ku jirta fiihi jawaazu lixraami cala alibhaam waxaa inay bannaan tahay yacni in sidan oo kale xajku qofka ixraam mubham ah inuu samayn karo axramtu bimaa axrama bihi fulaan ayb marka haddii uu ixraamkii ibhaamiyo muxuu sameynaa hadhow marka markuu yimaado beytka wixii isagu markaas ou doorto sameynay haddii uu doono qaarinu noqonaya hadduu doono mutamatic hadduu doonona mufrid mar haddii uu ixraam mubham ah sameeyey bukhaari isaga wuxuuba ka dhigay maalikiyada iyo kuufiyiintuna waa diideen ixraamkaas mubhamka ah imaamu lbukhaari isaga tabwiibkiisa waxaa laga fahmaa ixraamka mubhamka inuu ku ekaa waqtiga rasuulka isaga wuxuu leeyahay marka waqtigii rasuulka axkaamta dadka iyo aada uma kala caddaynoo waxbaa soo degaaya hadda laakiin hadda awjuhu lixraam waa kala caddaatay waana dhammaatay walidaalika baabka bukhaari isaga wuxuu ka dhigay baabun man ahalla fii zamani nabiyi sala ll ly slama ka ihlaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam tarjamada marka wuxuu ku qeyday baabun man ahalla fii zamani nabiyi buu qeyd uga dhigay tarjamadiisa marka waqtigii nebiga waa la yska ogolaa hadda laakiin waxaad moodaa inuu diiday jumhuuru ahlilcilmi laakiin waa ogol yihiin hadhowna midkii ou doono ka dhigan karaa qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib min hada lwajhi marka dadkii abu muusa alashcari iyo cali iyo way badnaayeen abu muusa isaga kollaba waxba ma wadin wow ka waa xajkiisii sidii saxaabadii kale oo kale cumraa loo bedelay ila kii nebigoo kale u xirtay nebiguna qaarin buu ahaa qaarinnimadii marka waa laga fasakay waxaa laga dhigay cumro caadi cumradaasuuna ku xalaalay cali isaga laftiisa waxaan filayaa ama sidaas inuu ahaa iyo in iyo in kale waa cali riwaayaadkiisa isaga laftiisu inuu xoolo ka keenay yeman yaa ka muuqata marka qofka hadduu xoolo wado qaarinna uu noqday waa jooga isaga sida nebigu ku jooga oo kale qaala baabu maa jaa fii yowmi alxaji alakbar wuxuu ku yimid yowmu alxaji alakbar qaala xadaanaa cabdulwaarith bni cabdisamad bni cabdilwaarith qaala xadaanaa abi can abihi can moxamed bni isxaaq marka fiiri xadaanaa abi buu yidhi abihi waa cabdisamad bni cabdilwaarith can abihi waa cabdulwaarith bni saciid tanuri waa saddexdoodaba muxadisiinay ahay isla shay an abi can moxamed bni isxaaq can abi isxaaq huwa sabiiciyu can alxaari huwa alxaaris bn cabdillahi alhamdani xaaris alacwar can caliyin sanadkan marka laba cilaa ku jirto moxamed bni isxaaq oo mudaliso can caneeye iyo xaaris qaala sa'altu rasuula اllahi sala ly slam nabigaan weydiiyey can yowmi alxaji alakbar faqaala ywmu naxri qala xadaana bnu abi cumar qala xadaana sufyaan bnu cuyayna can abi isxaaq can alxaaris can caliyin waa mawquufkan qaala ywm اlxaji alakbari ywm naxri walam yarfachu wa hada asaxu min alxadiidi اlwal asaxudan muxuu ka wadaa muxuu ka wadaa waa saxiix maya asaxuda waxay tahay labadaba dacfiga waa ku jira xaaris laakiin midkaana rong xoogaa wariwaayat bni cuyaynata mawqu wariwaayatu bni cuyaynata asaxsan mawquufan iyado wariwaayatu bni wariwaayatu bni cuyaynata mawquufan asaxu min riwaayati moxamed bni isxaaq marfuucan haakada ayru waaid rawaa gayru waaxidi min alxufaadi can abi isxaaq can alxaaris can caliyin mawquufan marka mutaabacaadkaas iyuu kaga rajaxay qaala baabu maa jaa fi istilaami rukni xajarulaswadka taabashadiisa wixii ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu can caطaa'i bni saa'ib meeshaan maxaa ka muuqda cilo aan soo marnay muxuu ahaa caطaa bnu saa'ib ikhtalaa riwaayatu jariir canhu qabla alاkhtilaaط msa bacd اlاkhtilaaط bacda اlاkhtilaaط can ibni cubayd bni cumayr waa cabdullaahi bni cubayd bni cumayr almakiyu hiqatun can abiihi ana bna cumara kaana yuzaaximu cala aruknayni ibni cumar labada rukni ruknulyamaaniga iyo xajarulaswadka waa ku ciriiritami jiray zixaaman ciriiri maa ra'aytu aanan arkin axadan qof min asxaabi rasuuli illahi sal ly slam yuzaaximu calayhi inuu ku cariiritamaayo korkeeda faqaala wuxuu yidhi in afcal haddaan sameeyo fa innii samictu rasuula allahi sala ly slam yaquulu waxaan maqlay nebigoo dhahayo ina masxahumaa taabashadooda kafaaratun lilkhataayaa gafafyaalkay dembi dhaaf u yihiin wa samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo man daafa bi hada albeyti subuucan beytkan qofkii dawaafo toddoba jeer fa axsaahu ko tiriyo yani koobo kaana ka cidqi raqabatin addoon luqun xoraynteedoo kale wa samictuhu yaquulu laa yadacu qadaman lug ma dhigo gumad walaa yarfacu ukhraa mid kale kor uma qaado ilaa xada allaahu canhu bihaa khatii'atan gef buu alla uga tiraa wa kataba lahu bihaa xasanatan xasanana waa u qoraa waa xadiid xasan ayb oo riwaayaad kale ayuu ku yimid kala duwan oo aada u fara badan ayb qaala warawaa xamaad bnu zaydin can caطaa'i bni saa'ib can ibni cubayd bni cumayr can ibni cumara naxwahu walam yadkur fiihi can abiihi riwaayada dambe can abiihi kuma jirto cubayd bn can ibni cubayd bni cumayr can ibni cumar marka ibni cumarna waa ka wariyaa aabihiina waa ka wariyaa isaga ayb laakiin waxaa fiirin badan u baahan xamaad bnu zayd can caطaa bacda alikhtilaad iyo qabla alikhtilaad wuxuu ka maqlay mar waxaan filaa dersi usbuucii hore xamaad qabla alikhtilaaduu ka maqlay saasoo kale inaan sheegnay bacdi alculamaana waxay leeyihiin basriyiin oo dhanba waxay ka maqleen bacda alikhtilaad jaamicu taxsiilka sidaasuu sheega marka in aada loo taxqiijiyo riwaayada xamaad can cataa bay u baahan tahay ayb can ibni cubayd bni cumayr can ibni cumar naxwahu walam yadkur fiihi can abiihi qaala wahada xadiidu xasan qaala baabu maa jaءa fi lkalaami fi طawaaf wuxuu ku yimid in dawaafka dhexdiisa lagu hadlo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jariiru can caطaa bni saa'ib can taawuus can ibni cabaasin ana nabiya sal ll ly slama qaal adawaafu xawla albeyti kacbada la dawaafaa milu salaati oo kale haddii marka salaad ay oo kale ay tahay waxay u baahan tahay dahaaray u baahan tahay satrulcawray u baahan tahay waxyaabahaas ilaa anakum idinku tatakalamuuna fiihi waad ku hadasha waa ku hadlaysaan oo inaad ku hadashaan waa idiin bannaan tahay faman takalama fiihi qofkii dawaafka dhexdiisa ku hadlayo falaa yatakalamana ilaa bikhayrin yownan ku hadlin khayr mooyaane wax kale marka xadiidkan inkastoo hadda jariir can cataa uu yahay laakiin waa la mutaabiciyo waxaa cataa ka wariyey sufyaanu thawri iyo sufyaanu bnu cuyayna wa kilaahumaa samicaa qabla alikhtilaaf samicaa minhu qabla alikhtilaaf marka riwaayaad labada labada sufyaan riwaayadooda xoojinayso qaala waqad ruwiya hada alxadiidu xadiidkan baa la wariyey can ibni taawuus wagayrihi can taawuus can ibni cabaasin mawquufan isagoo walaa nacrifuhu marfuucan ila min xadiidi caطaa ibni saa'ib qaala walcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi yastaxibuuna waxay sunaynayaan anlaa yatakalama arajulu qofku inuunan ku hadlin fi dawaafi dawaafka ilaa lixaajatin maaha aw bidikri illaahi tacaala maahan aw min alcilmi ama cilmi oo weliba nasaa-i wuxuu soo bixiyey bisanadin qawiyin can ibni cabaas mid cilmiga nabiga sal alla ly slam nin buu soo maray kacbada dawaafayo qofna uu markaa hogaaminayo biinsaanin yaquudu insaanan bikhizaamatin fii anfihi xarig buu sankayo xunto uga xiray buu marka hogaaminaa sidii rati oo kale faqadacaha biyadihi waa ka gooyey uma qaala markaasuu yihi qud biyadihi yani hogaami oo gacanta ka qabo xariga ku xiran marka waa cilmi taasna qaala baabu maa jaءa fi lxajari اlswadi xajarulaswadka wixii ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jariirun can ibni khuhaym wahuwa cabdullahi bni cumaan wahuwa cabdullaahi bni cuhmaana bni khuhaym weeyaan ayb can saciid bni jubayrin can ibni cabaas qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slama fi lxajari nabiga xajarka wuxuu ka yidhi wallaahi baan ku dhaartee layabcahanahu layabcahanahu allahu alla waa soo bixinayaa yowma alqiyaamati lahu caynaani laba indhood xaalay u sugnaatay yubsiru bihimaa uu ku arkaayo iyo wa lisaanun carab yandiqu dhawaaqayo yashhadu calaa man istalamahu bixaqin oo u marqaati furayaa qofkii taabsado oo xaq ku taabsado qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasan ibnu maajah iyo keyrkiisaa wariyey qala babu xadaanaa hanaadu qaala xadaanaa wakiic can xamaad bni salma can farqadin asabakiy waa farqad bnu yacquub asabakiyu bada waa kor dhigantahay ayb wa huwa kahiiru lkhaطa'i rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja ayb weliba ibnu xajar wuxuu yihi saduuqun caabidun lakinahu layin lxadiid ayb can saciid bni jubayr can ibni cumar ana nabiya sal ll ly slama kaana yadahinu nabigu wuxuu ku subkan jiray bizayti saliida wa huwa muxrimun isagoo muxrima gayra almuqatati midda aan bara aan udgoonayn oo udugeeya barafuum aan barafuumaysnayn muqatatun mudayabun meeshaa marka xadiidku wuxuu tusayaa in barafuunka wixii saliiddii barafuun leh un in layska ilaalin layska ilaalinayo saliidda haddaynan barafuun lahayn oo sidii saliid macsartoo kale iska tahay ama saliiddan kaleo zayd zaytuunka iyo qofku waa marsan kara shaaficiyada laakiin waxay leeyihiin madaxa iyo gerka maya jirka intiisa kaleu marsan karaa muxrimu madaxa iyo garku laakiin ziine iyo tarafuh waay ayay u keenaysaa ninka xaajigana de ziine waa laga reeba aimada qaarkoodna waxay leeyiin madax walaa meel kale kulliaa la marsan karaa mar haddaynan diib iyo barafuun ayna lahayn qaala alimaamu abu ciisa hada gariibun laa nacrifuhu ila min xadiidi farqadin asabaqiy can saciid bni jubayr waqad takalama yaxya bnu saciidin fi farqadin asabaqiy warawaa canhu nnaas dadka way ka wariyeen yaxya bnu saciid uu ka hadlay marka dacfi baa ku jira way qaala baabu ma jaءa fi maai zamzam biyaha zamzamka wixii ku yimid qala xadaanaa abu kurayb qala xadaanaa khlaad bnu yaziid aljucfiy wahuwa alkuufiyu saduqu rubama wahm rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaanaa zuhayr bnu mucaawiya wahuwa aljucfiyu can hishaam bni curwata can abihi can caaishata anaha kanat taxmilu waxay qaadaysa min maai zamzam biyo zamzam bay qaadaysa xambaaraysa watukhbiru ana rasuula اllahi sal ly slama kaana yaxmiluhu waxayna sheegi jirtay nebigu inuu qaadan jiray madiine u qaadan jiray marka biyihii zamzamka inay biyo baraka ku jirtaa ay yihiin isla markaana qofku uu qaadan karo inta laga soo qaata maka gurigiisay meeshuu meeshuu imaanayana usoo xambaari karo usoo qaadanayo ayb qaala alimaam marka xadiid maa-u zamzam limaa shuriba lahuna waa jiraa ibnu xajar jus-an buu ka qoray xadiidkaas duruqdiisuu jamciyey maa-u zamzam limaa shuriba lahu waana madbuuc xadiid kale wuxuu ahaa inahaa shifaau طacaamu ducmin wa shifaau suqmin qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifuhu ila min hada اlwajhi ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan ninkaa khallaad baa xoogaa ku jiro oo isagana saduuqu rubamaa wahim waxna hadduunan khilaafin dhib male ayb xadiid jaabir ibn cabaas iyana waa shaahid bay u noqon karaan qaala alimaamu abu ciisa baabun qala xadaanaa axmed bnu maniic wamaxamed bnu lwasiir alwaasitiyu wahuwa hiqat rawaa lahu tirmidiyu faqad almacnaa waaxidu axmed bnu maniic iyo moxamed bnu lwasiir labadooda xadiid macnuhu waa isku mid lafdigu laakiin waxaa kala yar duwan yahay qaala xadaanaa isxaaq bnu yuusuf alsraq huwa hiqat rawaa lahu asxaabu lkutub sita can sufyaana can cabdilcaziiz bni rufayc qaala qultu lianas ee waxaan ku idhi xadidnii bishayin ii sheeg caqaltahu can rasuuli illahi sal ll ly slam nebiga aad ka garato ood ka xasuusato ayna salla duhra xaggee duhurka ku tukaday yowma tarwiya qaala biminan minuu ku tukaday yowma tarwiya minuu ku tukaday buu yidhi jaabirna xadiidkii dheeraay muslimna wuxuu lahaa wuxuu ku tukaday maka halkaanna marka wuxuu leey minuu ku tukaday sida loo jamcinaa marka labada meelbay waa ku tukaday marka ee makana waa ku tukaday farad ahaan mina markuu yimidna dadkii joogay buu imaam u noqday isaga sunnay u ahayd may kan waa yowmu tarwiya cafan maalinkaas waa markii maalintii waxay ahayd maalintii yowmu alxaji alakbar maalintii tobnaad waay midda labada riwaayo ka kala timid duhurka makuu ku tukaday iyo maya mina markuu u laabtuu tukaday ou xagguu ku tukaday labadaas marka saas aan sheegaya loo jamciyaa laakiin middan waa maalinta sideedaadka waa cafan tobnaadka ma qaala biminan ayuu ku tukaday duhurka qaala qultu waxaan idhi fahina salla alcasra yowma annafri maalintii saddex-iyo tobnaad ee uu ka soo baxay mina xajku soo dhammaadayna casirka xaggee ku tukaday qaala bilabdax abdaxa buu ku tukaday abdaxa marka de waa muxasab meeshii shalay aan ka hadlay uma qaala wuxuu yidhi ifcal anas markaa ninkii wuxuu ku yidhi ifcal samey kamaa yafcalu umaraa'uka dadka adiga ku hoggaaminayo madaxdaada waxay samaynayaan yeel adiga hadday duhurkii mina ku tukadaan mina ku tuko hadday meelkana ku tukadaanna la tuka iyaga oo muslimka ahaa khilaafin waa haddii marka de waagii hore xajka amiirow lahaan jiray dadka xaji siiyo oo mas-uul ka ah acmaashaas ninkaa marka inaad ku raacdo dadku hadda waxay marayaanba wuquufkii xataa inay shaki geliyaan wuquuf carafa oo yidhaahdaan wuquufkan maalintan la istaagaayo maba ahanba yowmu carafa asxaabtiina waxay ka hadlayaan war salaadan sida ninka meeshaas maam maamulayo uu yeelayo amiirka xajka waxa uu samaynayo sameey ha khilaafin muslimka ninkana marka saddex malyan buu rabaa xajkoodu inuu yidhaahdo si saxa uma dhicin isagoo marka tuulo fadhiyaa raba marka inuu yani meeshii diinku asalka u ahayd nebiguna yidhi ina aliimaana la yaarizu ilaa ila almadiinati kamaa taarizu alxayatu fii juxriha iimaanku waqtiga zamanka uu fasaado abeesada sida ay godkeeda ugu ururto ayuu madiine ugu soo ururayaa haddana ayuu nebigu leeyahay marka waana ka bilowday waana kusoo dhammaanayaa khayrna kama dhammaanin makai madiine weligeed oo dadka muslimiintaa khayr ay u hayaan ninkan marka tuulo joogga ah oo isaga aaminsan isaga inuu dadka ugu cilmi badan yahay ugu khayr badan yahay khayrna uusa soo marin meeshaas maxaad malaynaya qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix yustagrabu min xadiidi isxaaq alأsraq can اthawriyi yani riwaayada yustagrab isxaaq can اthawriyi akhiru abwaabi اlxaji wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed